magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu soo bandhigayay buug ku saabsan kobaca dhaqaalaha gaar ahaan shirkadaha gaarka loo leeyahay kaasi oo uu qoray cismaan sheekh axmed oo ka mid ah waxgaradka somalilan munaasabadda lagu soo bandhigayay buugga waxaa ka qayb galay ganacsato baxda waxbarashada dhalinyaro haween iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulkaasi cismaan sheekh axmed ayaa ka warramaya muhiimadda buuggan dhaqaalana jiri maayo oo qofna investment gashan maayo meel laga shakisan yahay maxaan ku dhahdaa nabadeeda laga shakisan yahay ka guduhuna wixiisay uu haysanayaa ka dibadduna kusoo dhiiran maayo markaa taasi mid giddigeen ina wada saamaysa dooni baynu ku wada jiraa doonida haddii la daldalooliyo oo qof u qasti wiis idhaadoo anigu tan waxba kuma lihi dee waynala wada dhaqmaysaa waxaynu dibadda u dirnaa ma guurin karto boqolkiiba labaatan haddaanay kaba yareen waxaynu dibadda ka soo waadinay dibadda ka keeno waddana socon kari maayo haddaanay miisaanayn wuxuu dibadda ku saara iyo wuxuu dibadda ka soo dejiyo mutawaasin inay noqdaan iminka waxa buuxiya gaabkaa lacagta dibadda laga soo garayo tiina way sii yaraanaysaa xubnaha ka qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigayay buugga ayaa si wadajira u bogaadiyey cismaan sheekh axmed oo qoray buuggan
waxa weeye tallaabooyin lagu horumarin karo dhaqaalaha somalilan oo run ahaantii markaad eegtid ah istaraatiijiyad dhammaystiran oo dhaqaalaha wax laga bedeli karo dalka buugga markaad eegtid wuxuu ka hadlayaa caqabadaha iyo culisyada haysta dhaqaalaha wuxuu kaloo ka hadli karayaa doorka ay hay-adaha dowladdu ay ku leeyihiin buugga wuxuu ka hadlayaa in horumarka dhaqaaluhu ku iman doono in ay ganacsatada uu waxbarto wax laga yaabaa qofku inuu jaamacadda uu ku horo macalin noqdo isaga laakiin saddex shay baa u dhacay jaamacaddii waa ka baxay iyadiina waa ka dhigay nasiib wanaag wuxuu helay adduunyada dee rag baa nidaamkeeda dhaqaale samaystay oo u fakeray marka multilateral institutions baa la samaystay marka qofkii waxbartay hadduu fursad helo multilateral institutions ka shaqeeyo waa institutionskii wadamadu markay koodaan loo diriyo qofku inuu daweeyo fursaddaa wuu helay waxaa taa u dheereen haddana wuxuu helay inuu isagoo ku dhugeyso wadamadii kuwii dhaqaale uu soo kacayay ugu kobaca weynaa gaar ahaan saliidda iyo sacuudi arabiya inuu iyagina la taliyo ka noqdo
buuggan ayaa kaalin ka qaadan doonaa aqoonta iyo kobaca ganacsiga ganacsatada gaar ahaan madaxda shirkadaha gaarka loo leeyahay